markana dalka jarmalka waddanka jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka qaxootiga soomaalidu ugu badan yihiin sannadihii ugu dambeeyeyna waxaa gelaya magangelyadoon soomaaliyeed oo badankood ay soo tahriibeen dhinaca kale muhaajiriinta suuriya iyo afghanistaan ayaa dalkaasi ku badan taas oo xisbiga hadda talada dalkaasi haya marar badan ay xisbiyada kale kaga ololeeyeen u dabacsanaanta qaxootiga hadda bil keliya ayaa ka hartay doorashada guud ee dalkaasi cabdirashiid shariif oo ka tirsan xisbiga green barty ahna shaqaale bulsho ayaa wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil uga waramay ololaha doorashada iyo saamaynta ay natiijadu ku yeelan karto ajnebiga dalkaasi ku nool oo soomaaliduna ay ka mid ka tahay waxaanu ku bilaabayaa sharaxaad koobana uu ka bixinayo xisbiyada tartamaya aad baad u mahadsan tahay xisbiyada tartamaya waxa weeyaan xisbiyada jarmalka sanadkan baarlamaanka jarmalku inay soo galaan baa lagu wadaa lix xisbi oo kala ah c d u-da oo xisbiga ugu weyn ah s b d oo xisbiga social dimuqraatiga ah xisbiga green party xisbiga f d b oo federaal loo yaqaano iyo xisbiga link party iyo kan xisbiga xagjirka ahee f d b loo yaqaana isaguna lixdaasaa laga wadaa sanadkan in ay baarlamaanka soo galaan waa tahay cabdirashiid warbaahinta jarmalka iyo yurubba waxay iminka tilmaamaysaa in labadan xisbi ee talada haya taageeradoodu ay aad u sii yaraanayso dareenku sidaas ma yahay jarmalka gudihiisa
waa dareenku sidaas waanu qabnaa jarmalka gudihiisa labada xisbiba taageeradoodu aad bay u yaraatay iyagoo lagu dhaliilahayo waxqabadkoodii afartii sano ay soo wada hayeen marka waxaa kor u soo kacay oo ka faa'iideystay xisbiga green bartiga la yidhaahdo oo heerka uu maanta marahayo weligii aan soo gaadhin laakiin doorashadii bil baa ka dhiman jarmalku sida caadada u ah maalmaha u dambeeya qof walba wixii uu samayn lahaa markaasuu go-aan ka gaadhahaya waxyaabaha kale ee warbaahintu sheegaysa waxaa ka mid a in u jajabnaanta muhaajiriinta gaar ahaana ra-iisal wasaaradan dadkan jarmalka angela merkel ayaduna qayb ka tahay in dad badan oo jarmal ay kasoo xiisa dhacaan xisbiyada taasi ma jirtaa cabdixaafidow taas way jirtaa dhinac marka laga fiiriyo dhinac kale marka laga fiiriyona jarmalku sidoodaba ma aha dad aad u neceb dadka ajnebiga ah waxaa laga yaabaa dad badani inay sawir khalada ka haystaan laakiin iyadu xisbigeeda dadka taageera ama xisbiga ka midka ah yaa iyada cadaadis ku saarahayay ujajabnaantii ee u jajabnayd dadka soogalootiga ah laakiin guud ahaan jarmalka dadka marka la fiiriyo waa dad aad u soo dhoweeya dadka soogalootiga ah waa tahay jaaliyadda soomaalida ee ku nool dalka jarmalka way badan tahay inkasta oo badankoodu ay yihiin dhalinyaro muddooyinkii u dambeeyey soo galay laakiin haddana waxaa jirtay dad badan oo iminka soddonkii sannadood ee ugu dambeeyey deganaa dalkaasi waxaanad moodaa inaanay siyaasadda sida marka loo eego dalalka yurub kale ee dariska ay jarmalka yihiin inaanay ku jirin maxaa sababay taas
taas laba waxyaabood baan isdhihi karaa way sababeen marka u horeysa waagii hore horta soomaali badani ma joogi jirin laakiin labaatankii sanee u dambeeyey sidaad sheegtay dad badan baa soo galay jarmalka siyaasadiisu igu soo orod ma aha marka horeba saad ku dhex gasho yaa aad u badan haddii aadan mar taageero dadkii adiga aad ka soo jeeday ama afrikaan ha ahaado ama soomaali ha ahaado ama dad kaleoo ajnebi ahoo ku caawinahaya aadan helinne way adag tahay inaad si dhib yar aad magaalooyinka uga tartanto waa inaad horta xisbi ka soo bilowdo degmo hoose soo marto kadibna ay xisbigu ku soo barbaariyo ood sidaa aad ku soo dhex gasho way adag tahay cabdixaafidow dadka ajnebiga ah guud ahaanba way ku yar yihiin siyaasadda jarmalka waa tahay haddii aynu eegno isla jaaliyadda soomaalida gaar ahaana dhalinyarada cabdirashiid oo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayey dhalinyaro soomaaliyeed oo dalka jarmalka lagu dilayey xitaa qaar baa jira iyagu iminka isdilay oo wiil baa jira dhowaan lagu dilay magaalada lipsig maxaad is leedahay way kalifaan dhalinyarada soomaalida ee isdilaysa ama cid kaleba ay dilayso taas waxaan u aanayn karaa dhalinyaradan soomaalida ee waddanka beryihii dambe soo galay tobankii dambe sanee u dambeysay waxay soo mareen walaalow dhibaatooyin aad u badan oo aan hadda aan halkan lagaga sheekayn karin tan iyo maalinkay kasoo ambabaxeen dhulkii hooyo ilaa intay kasoo gaadhahayeen wadamadan yurub wax wanaagsanba dadkaasi mayna soo arag baan dhihi karaa indhahooduna ma soo qabanin iyagoo dhibkaa aadka u badan soo maray bay jarmalkii iyo yurub markay soo galaan bay wixii ay rabeen markii ay ka waayaan waxaa ku dhacahayo qofkii wax niyad jab ah waxaa ku dhacahayo wax maskax jab ah sidaa darteed waxay bilaabahayaan dadkood in ay waxyaabaha qaarkood ama draagiska ah ama maandooriyaha ay isticmaalaan kadibna ay dadkii sidaa wax ku yeeleeyaan iyaga lafahoodana ay wax isu yeelaan waa tahay kolley dadka dhalinyarada aheed tahriibta soo mara ama dadka waaweynba dhibaatooyinka caafimaadka maanka ayaa lasoo kulma ma jirtaa inkasta uu dalka jarmalku yahay dal weyn jaaliyadda soomaaliyeed oo xoogan oo isla shaqaysa oo dowladdana la shaqayso dadkaas wax caawimaa u fidiya taas waxaan dhihi karaa jaaliyad weyn oo guud ma jirto horta jarmalka oo jarmalku aad buu u weyn yahay waa waddan aad u ballaadhan laakiin magaalo walba waxaa ka jirta jaaliyado iyagu iskood isku abaabulay oo la shaqeeyo annaga gaar ahaan hadda stuttgart magaaladan aan kaala hadlahayo jaaliyad soomaaliyeed oo weyn baa ka jirta dhallinyaro fiican baana ka shaqaysa oo u shaqaysa dadka soomaaliga ah dhakhtaradooda iyo daaweyntooda iyo ka qayb qaata masaajidana u sameeyey mar walbana ay la soo xidhiidhaan markay dhibaata kusoo daracdo kusoo dhacdo way jirtaa jaaliyadahaas walaale natiijadu siday noqotoba saameyn intee leeg ayaad isleedahay way ku yeelan doontaa mustaqbalka muhaajiriinta gaar ahaan dadka muslimiinta iyo soomaalida haddiiba weliba xisbigan labadan xisbiya iminka talada haye laga guulaysto horta labada xisbiya talada haye lagama guulaysanahayo saansaanka aan arko iyaga unbaa uun hadda maanta waxay marhayaan baa laleeyahay su-aalihii dadka la weydiiye ee hordhaca ahaa qof an qof wax la yidhaahdo madax iyo madax way isgarab socdaan waxa ku soo xiga waa xisbiga green barty oo isaguna dadka ajnebigaaba u roon labadoodaba uga fiican marka waxa uun dhici karta xisbigan hadda talada hayo inuu codka ugu badan yeesho aniga siday ila tahay kadibna uu raadsado xisbi kale oo coalition la gala marka waxaa la filahayaa xisbiga greenka inay sanadkan tijaabin doonaan inay coalition wax la yidhaahdo ama dowlad wadaag la sameeyaan kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid shariif oo ka tirsan xisbiga green barty ee dalka jarmalka waxa uu u warramayey wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil